فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي
bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada idaacadda alfurqaan caawana qodobada barnaamijka aad ku maqlaysaan waxaa ka mida weeraro ka dhacay gobolka shabeellaha hoose oo lagu dilay askar ka tirsan kuwa dowladda federaalka ah kuwa kalena lagu qabtay wararkii ugu dambeeyey weeraradaasi iyo goobaha ay ka dhaceen ayaan tafaasiil dheeraad ah idinkaga hayaa madaxweynaha dowladda federaalka iyo xubno ka tirsan madaxda maamul goboleedyada oo gaaray magaalada dhuusamareeb halkaas oo uu ka furmayo shir ay kaga hadlayaan caqabadaha ku horgudboon doorashooyinka qodobada dhuuxa waxaa ka mid ah madaxweyne farmaajo oo maanta hortegay baarlamaanka lana hadlay madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horraysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan waa isagoo weli ka shaqaynaya siyaasadda laakiin baarlamaanka iyo siyaasiyiintuna sidee bay u arkeen khudbadda farmaajo waxaad ka waraysaan in dastuurkii dalka uu sidiisa qabyo u yahay ee kii ku meelgaarka ahaana uusan madaxweynuhu inuu ku tunto ma ogyeen uusan maalin gelinkeedna ku dhaqmin waxaan idiin soo gudbin doonnaa siyaasiyiin arrimaha aragti ka dhiibtay iyo qaar ka mid a xildhibaanada baarlamaanka jabuuti oo kacsan dadkuna ay si weyn kaga soo hor jeedaan nidaamka keligii taliska ismaaciil cumar geelleh oo muddo ka badan labaatan sano ku caweynayay dalkaasi arrinta iminka jabuuti ka taagani waa kacdoo wakhtigeedii gaadhay dadka reer jabuuti waxaan farayaa inay iska- inay heeriyada iska tuuraan oo ay gumaystaha iska ridaan waxaanna waa wixii kacdoonkii carabta ka dhacay buu ka hadhay jenaraallo gadoodka qayb ka ah iyo kuwa hadlay oo xabsiga la dhigay wararkii ugu dambeeyey xaalka jabuuti ayaan warbixin idinkaga haya guddoomiyaha gobolka banaadir oo aad ugu dhow madaxweyne farmaajo waxa uu leeyahay doorasho cod iyo qof waa lagu qaban karaa dalka soomaaliya xilli dowladda aysan awood u lahayn in ay qabato doorasho dadku ay u dareeraan dowladda hadda joogtaa waxay ku adkaysanaysaa inay suuragal tahay doorasho qof iyo cod ah in la qaban karo anigu waxaan aaminsanahay gobolkan banaadir waxaan idiin soo gudbin doonnaa hadalka cumar filish falastiiniyiinta waxa ay si weyn kaga caroodeen heshiiskii ay gaareen yahuudda iyo imaaraadka لكننا نقول للإمارات العربية المطبعة مع هذا الاحتلال نقول لها أنت تباركين هذا الاحتلال وأنت تدعمين هذا الاحتلال بعلاقتك العلنية التي أعلنتها مع هذا الكيان الصهيوني لا بارك الله فيكم dibadbaxyo meelo kala duwan ka dhacay oo dadka falastiiniyiintu arrinkan ay kaga jawaabeen ayaad dhegaysan doontaan dhuuxa sidoo kale caawa waxaan ku soo gudbin doonnaa qaybta koowaad aragtida dadweynaha soomaaliyeed ee ku aadan khiyaanada imaaraadka carabta oo la heshiiyey yahuudda dalkaayari waa dal runtii waa dal dadka maanta ka shaqeeyaan ay yihiin dad een, cadow ku ah islaamka een, u baahan yihiin in laga xoreeyo dadka haysta iyo ummadda haysta dadka caynkaasi runtii waxa weeyaan waa dad mus- bulshada muslimiinta dhib ku haya qodobadaasi ayaad caawa barnaamijka ku dhegaysanaysaan waxaa igala qaybgelaya maxamed ciise waa mar kaliya dhuuxa فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
mar kale waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waxaan guda geli doonnaa barnaamijka dhuuxa maanta dagaal xooggan ayaa ka dhacay duleedka degmada janaaleh ee gobolka shabeellaha hoose dagaalkaasi waxaa lagu jabiyey ciidamada dowladda federaalka waxaana jira khasaarooyin isugu jira dhimasho iyo dhaawac sidoo kale mujaahidiinta muddada dagaalka uu socday waxa ay gacanta ku dhigeen askari ka tirsan ciidanka dowladda iyo qori ak47 ah oo uu watay askarigaasi saacado kadibna wararkana soo gaaray waxa ay sheegayaan in mujaahidiintu ay dileen askarigaasi dhanka kale galabta casir liiqii weerar madaafiic ah ayaa lagu asqeeyey xerada ciidamada dowladda ay kaga sugan yihiin degmada owdheegle ee shabeellaha hoose lama oga khasaaraha soo gaaray dhanka kale maanta kamiin ayaa ka dhacay duleedka degmada wallaweyn ee shabeellaha hoose waxaana kamiinkaasi loo dhigay maleeshiyaad ka tirsan ciidanka dowladda federaalka oo ku socday afar mooto goobta waxaa lagu arkay meydadka afar askari halka laba kalena lagu dhaawacay weerarkaasi waxaana ciidanka al-shabaab u gacan galay laba mooto laba qori ee k ah halka mooto saddexaadna goobta lagu gubay tii afaraadna ah si dirqi ah ayay ku baxsatay wararkii dhacdooyinkana soo gaarayna halkaah inuu joogaan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا wahagaag idaacaddu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa waxaana ku soo maqan qodobo ay ka mid yihiin falastiiniyiinta iyo qaar ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed oo si care ah kaga falceliyey heshiiska ay wada gaareen imaaraadka iyo yahuudda iyo farmaajo oo baarlamaanka maanta la hadlay iyo hogaamiyaasha maamul goboleedyada iyo madaxweynaha dowladda oo gaaray dhuusa mareeb laakiin markan waxaan idiin soo gudbinaynaa warbixin ka hadlaysa xaalka jabuuti oo uu kacdoon ka socdo halkaasi oo dadweynaha ay si weyn kaga soo horjeedaan keligii taliyaha ismaaciil cumar gelileh oo muddo ka badan labaatan sano ku caweynayay dalkaasi warbixintan waxaa qalinka u qaatay oo isku soo duway halkanna ka soo jeedinaya waryaheena maxamed ciise dalka jabuuti uu ku yaala bariga afrika waxaa hareeyey musuq maasuq dowladeed xilli dalkaasi ay saldhigii waaweyn ku leeyihiin quwadaha shisheeye sida maraykanka faransiiska iyo shiinaha ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jabuuti oo dalkaasi yar maamulayey tan iyo sannadkii kun sagaal boqol sagaal iyo sagaashankii ayaa ehelkiisa gacanta u geliyey ilaha dhaqaale ee dalkaasi isagoo ku safay xilalka ugu muhiimsan ee dowladdiisa xaaskiisa qadra maxamuud xeyd oo awood xooggan ku leh dalka ayaa waxaa u shaqeeya shirkado iyadoo madaxweynaha uu kala tashto go'aanada dowladda iyo xilalka carruurta uu dhalay madaxweynaha iyo wiilasha la dhashay ismaaciil cumar ayaa xilal sare ka haya dowladda sacad cumar geelle oo la dhashay madaxweynaha ayaa maamula dekedda liibaan oo ah wiilka ugu weyn madaxweynaha iyo caynaanshe oo ah wiilka ugu yar ayaa xilal sare ku magacaaban iyagoo maamula warshada baastada iyo iyagoo soo dejiya caanaha soo gala dalka gabdhaha uu dhalay madaxweynaha iyo ragga u dhaxay ayaa sidoo kale maamulo shirkado ka shaqeeya dalka dhibaatada jabuuti muddo dheer bay horta soo jiitamaysay oo ma aha wax hadda bilowday ama wax maanta maaragtay ama sanadkan gudihiisa ama maxaanku idhahdaa soo bilowday ma aha madaxweyne ismaaciil cumar geelle muddo dhowr iyo labaatan sano ah ayuu madaxweynaha dalka jabuuti yahay xukuumadda madaxweyne ismaaciil cumar geelle ma aha mid shacabka reer jabuuti oo dhan ay ka dhex muuqdaan ama ma aha xukuumad qaran waa xukuumad xayndaab maaragtay qoys oo kale ama xaafad oo kale ku yar saynsaaban tahay dhammaan marka aad fiirisay hay-adaha dawliga ah ee macquulka ah ee dalka jabuuti waa xilid iyo xigaalo nin jabuuti xil ka haya oo wax ka ah taliyo ciidan agaasimo dekadeed agaasimo wasaaradeed wasiir wasaaradeed wasiir ku-xigeen safiir macno leh maxaanku idhahdaa wad hay-ad kasta tag ilaa tareemada iyo xadiidka waa xidid iyo xigaalo madaxweynaha waxaa kaaga sii daran wuxuu aaminsan yahay oo isaga ka dhaadhacsan inuu yahay dadka reer jabuuti yacni nima aan isaga ahayn oo dalkan hogaamin karaba inuusan jirin ummaddaa dhan ee reer jabuuti ee milyanka ku dhow qof kale oo u qalma talada dalka jabuuti inuusan jirin buu aaminsan yahay maalin walba hees baa loo qaadaa ismaaciil dalku muu ka maarmaa maya hadduu dhinto xitaa kama maarmani kuleeyahy yani heerka ay gaadhay bahashu waa yar ma ogtahay wax waxaa jira nolosha bini aadanka cay ku ah xukunkaas yani maaragtay keligii waxgaradka ah keligii caalimka ah keligii caaqilka ah keligii maxaanku idhahda wax walbada ah markaynu ka imaano waxaa lagu sii dulman yahay oo dulmigu haddana uu biyo dhigay hay-adaha kale ee dawliga ah ee hoose markii madaxtooyada laga yimaado wasiirku wuxuu shaqaalaystaa in ay isaga caa'ilo yihiin ila meeshay ka sarraysay buu ka dab qaadanayaa xidid xigaalo saaxiib qaraabo waa waxa noocaasa haddii dhaho hadda aan tirinno hay-adaha dawliga ah ee kala duwan ee dalka jabuuti dadka ka shaqeeya kuwa ay yihiin iyo xidhiirka kala dhexeeya madaxweyne ismaaciil cumar geelle ashqaraar iyo ama kaag baa ku dili wax yani xataa qof kas qof bini aadanahoo aqbali kara ma leh saasaa marka laisu daba taxan yahay qofkii reer jabuuti aqoonta uu leeyahay kuma helo shaqo kartida uu leeyahay kuma helo shaqo askarigu geesinimo iyo maxaanku idhaahdaay to dhe- karti dheeri ah oo uu muujiyey iyo cilmi uu soo bartay kuma helo dallacaadda iyo derajada nin walba wuxuu ku helaa shaqada iyo derajada iyo xilalka iyo dhammaan mas-uuliyadaha waxaa lagu helaa ee koobaad amaba ugu horeeya ee dadka reer jabuuti ay wax ku noqdaan waa qofka meeshaas jooga maxaa isku tii siyaasiyiin mucaarad ku ah madaxweynaha dalka jabuuti ayaa aad kaga qayla dhaamiyey musuq maasuqa hareeyey dalka iyagoo waayahan dambe waday kacdoona ka dhan ah dowladda maamulka ismaaciil ayaa xabsiga dhigay siyaasiyiin iyo qaar ka mid ah dadweynaha kacdoonka wada ee doonaya in meesha uu ka baxo ismaaciil cumar waxaa xusid mudan in saraakiil ciidan ay kusoo biirayaan dadka kasoo horjeeda ismaaciil cumar geelle cabdi ibraahim ugaas oo ka tirsan ciidamada dowladda ayaa sheegay in laga jartay lacagtii ay siin jirtay dowladda waxa uu sheegay inuu garan waayey sababta looga jartay lacagta بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والله والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد آه، waxaan waxaan ka salaamayaa ismaaciil cumar geelle madaxweynaha jamhuuriyadda jabuuti آه، kadib ciise dhammaantiin waan salaamayaa waxaa i soo gashay inta tan ma soo galeen anigu mana aqanin sida loo soo galo waxane waxaa i soo gashay waa hunguri anoo ah cabdi ibraahim nawaas maxamed ibraahim ayaa dhalay ugaaska oo walaalkay adeer bano ugaaska ugaas wacaysna awogey buu ahaa oo cabdi ibraahim ugaas baa la yidhaah aniga iyo ninka ugaaska dhalaa wax raga jira iyo gabdho jabuutina anaa ka jooga anigoo ahaa jendaaran askari jendaaranaa ah ilaa imika ah saddex bilood baa lacagta laga xidhay saddex bilood iyo lacaga xidhanta war ciisaaba ismaaciilow in badanoo fadhiga wax ku qaadataa jirta anu fadhiba kuma qaadanayna waan xoogsanay askari baan ahaaye kontonka kunan qaadanayay kontonkiina waxaan galay waan garan waaye ee loo goostay lacagtayda een ilaa imika ula ah waan caymadoo waxaan ka baxay etoobiya qasrigii ciisaa looga talinaya ugaas wacays maaratay ugaas mustafaan tegey oo wiilka adeerka u ahaa baan hoos galooday waar baligala hadal dowladda u soo hadla ilaa hadda liima furinoo lagumana furayo waana lagu xidhi weliba ayaa maaragtay liigu jawaabay war gaajo ay haysa shalay ciisa ay soo galo oo ilmahaygii baad iga qabsateen ciisoo kolla waad boqorkiisa kolla gaajo aad igu diraysiine tobanka ciyaaleen hayo toban baan dhalee maan qaybiyaa maniniya qalbaan kala geeyaa reerkaad gashaan hee maxaad maaragtay aad aad isma maaragtay adaa dalka u sarreeya ismaaciil oo ciise maanta adaa wiitaaroone adaa na xakumee adaa madaxweynehayagiye masaabaad iigu tala gasha walaalkay oo gaajada inay eh, ragga ugaaska ilmaadeeradiya iyo aniga ugaaska aabihiya inay gaaja saa noo nanaamiso kolba aqal ayna geliso masaabaad noogu tala gashay war haddaan waxba adii qabnayn walaalkay oo saa baan ahay aniga kugu cabanay adaan kuu soo cabanaya maanta waar isaar gaadhi dawanley gaadhsii gaadiidisii waan ka guri alla waan guri xolaabtada waxrantee isii gaadhi geeli ugaas waxayska hadhaan doonana isii gaadhi mal qasriga ciise u sarreeyaan tegey oon hoos galay ugaaskii een dhalaan hoos galo iyo hoosgeysa gaajadu wuu soo hadlay ilaa iminka liverpool bili waxoogaa waxaan ka sokaya haddane waar dee adigu maanta haddaad waryahayna maantaan kuu cabanayaa inuu warkay kusoo gaaraan doonaya ismaaciilow ciisaan dee u caban haddaad maarata waxbay qaban weydo gaadiidna isiyaan kaga guura dalka jabuuti haddaad waxba noo qabanayn reegaas anaa maanta ka jooga reegaas waxaysa xagga kaalintaa jabuuti anaa jooga jabuutina anay gaaja maanta ay gelisay edeg war miidka bakti ay xalaala aqalkii dheriguma karsho intaan dee kolba aqal gelinaya anoo guura oo mila tago oo maaragtay geeligaas waxays kaadha doontaa ay dhaantee walaalkay irar isii gaadiid intaan baan ku odhan maanta assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sarkaalkan ayaa marka uu daaha ka qaaday dhibaatada haysata waxaa lagu weeraray gurigiisa sida uu sheegay wiil uu dhalay magacaydu waa cabaas cabdi ibraahim ininta agtay reer jabuutiyo saata shantii malaha dee waddantan uma gelin ee waxaan run nahay ajaanib baan run nahay saata shantii baa qaltaydisaa loo yimiday ou jendaalantu sidaa u galay ou aabbahay qaaday odaydii aabbahay bay imita qaadeen ininta artay aqalta sida u galeen iyo sida u fuqeen hubbaad haysatiin oo argagixisaad tihiin al-shabaab baa la shaqaysiin iyo minimini sheedha aan dhaci aan dhici karin ayaynu la yimaadeen wadee miyaana dad waddani ahayn ininta artayda dulumta ka socda waddanteeni walaalahayow radarnimo ayay doonteen war dumaysidii dadku waxay u dhimanayeen oo faransiisku si kasta ugu gelayay ciyaalta aan dhalno si ay nolol fiican ula noolaadaan sadaa nolol fiican ee gumaysidii magtar daran ayaan galnayba waa gumayshi labaad weeyaan waxaan ku jirno ilaahay baa muurta dunidida inta artay reer Djibouti sadina way qaadeen wax dhiba iyo wax problem iyo wax aytame ma jiro bas waa stadi jandarana muddo saddex bilood iyo bishan socoto afarta bilood ayuu bilaabisharay yahay dantiisa iyo bilaabisharada iyo bilaabiilka awreertiisu yahay unbuu ka hadlay ay uu madaxweynaha unbuu la hadlay fariin uu dhiday cid muu afladaadin cid muu caayin law waa taad ridii dhuustaba haddii soo qabtay laleeyahay waa taad wadanteeni walaalahayow waxaaba ta socdo dhallinyaroy wuxuu u baahan yahay waddanku dhallinyar hay war dhallinyar buu waddanku u baahan yahay oo istarida xutumtan walaalahayow ininta artayd haddii aad wax dhamiida oo dhiid leedihiin aad tihiin ininta artay ree jibuutiyow waxa ta socda waddanteeni siba gaar ahaan dhallinyartahay walaaltii loo xidhiidow alla soo qiiso bay tidhi soomaalidu maanta shalay fu'aad bay ahayd maanta waa ani beri tolana waa ininta ininta artayda ree jibuutiyow waxaa waddanta iyo waxaa dulimteena socda waa taas oday aan waxba samayn aan dhib waxayn aan dowlad caayin bas baahidiisa iyo sidaa ay u galeen uun ka hadlay ininta artayo walaalahayo waa taas aqalkiisa tasaabaa loo qufacay yaa loo qufay maqsintaa talaagtitana haddii aan galo siduu yahay budaantii ciyaalta maxay misas wixii oo dhan ininta artayo walaalahayo dee haddii aan u gelin ciidan oon etonojeen nahay ha noo sheedo in cumar ajaanib baa tiina waddantayda baxayda waan uda baxayna wallahi billah waa ciidaydii aan ku dhalanay waxaan dul aan dulum war afartantaa sano nolol maaha maxaa haydeen dulum iyo jecetid maahan raaxaree jibuuti maba arkinba mayba dareeminba tii hallana qaado xidh ininta artay walaalahay waddantii waxaa ka socdo war waddantu rad buu u baahan yahay waddantu rad buu u baahan yahay waa in lala dhiibiyaa walaalahayow naftu mar bay baxdaa laba ma baxdo nin radaa tahay haddii loodu xidho xadhid waxba maa xadhid iyo jeelna nin rada ayaa loo sameeyey walaalahayow ininta artay waxaaba ta socdo waa taas waa sariirtii waxay saalgaleen waa gabartii iyo alaabtii iyo wax kastay wixii allii wixii ku jiray ininta artay walaalahayo waa dee damiir yeesha reer jibuutiyow solle videoda markay arkaan annahay soo doonaan oo balaas tahay ay aabbahay mariyeen oo maan raaci xadhigta ma cabsoonayo ee reer jibuutiyo wax odaada inintaan waxni dareensiinaya madaxiinii ta shaqaysiiyo damiir lahaada keliya taliye ismaaciil cumar geelle ayaa haatan waxa uu wajahayaa qalqal siyaasadeed kii ugu xoogganaa oo soo wajahay maadaama uu waddanka u muuqdo inuu kusii fidayo nacaybka loo hayo ismaaciil shacabka reer jabuuti ayaa maalin kasta arkaya tacdiyada iyo cadaalad darada maamulka ismaaciil cumar geelle arrinta iminka jabuuti ka taagani waa kacdo wakhtigeedii gaadhay dadka reer jabuuti waxaan farayaa inay iska- inay heeryada iska tuuraan oo ay gumaystaha iska ridaan waxaanna waa wixii kacdoonkii carabta ka dhacay buu ka hadhay waynu garanaynaa in hogaamiyihii waddanka tunisia seynu caabidin bin cali oo kale masar oo kale liibiya oo kale yani ba- ninkan la yidhaaha suudaan cumar xasan albashiir waynu garanaynaa marka waxaan leeyahay shacabka reer jabuuti kacdoonkan way la habsaameen ninkan labiyo labaatanka sannadood xukumayey ee dadka gaagaabiye xasuuqay waa inay iska ridaan kacdoonkana waa inay laban laabaan waayo ninku itaal male dadku hadduu ku xukumaa waa dad shacabka hadduu ku kaca awood male wuxuu ku fadhiyaa waa awoodda shacabka marka shacabka reer jabuuti waxaan halkan hambalyo uga dirayaa waa la habsaanteen ee ninkan iska ridaa habeen iyo maalinaha seexanina waynu aragnay ninkii duuliya ahaa ee bayloodka ahaa ee difaaca qaranka u tababarnaa halka uu ku jiro iyo siduu jirkiisu u goog waa anyaandaro waa anyaandaro dalkanaan joogno waan gaajoonayaa haddii laysku dhibaataynayo Aa, waan gaajoonayaa haddii laysku qabsanayo o laysku xidhayo waa anyaandaro weyn weeyaan Aa, qof waan gaajoonayaa yidhi oo baahi bay haysa yidhi haddii ee, waxa weeyaan uu dhib ma arkayo waa dhib nasiib daro waa anyaandaro labaad waxa weeyaan ee, dalkanaan joogno haddii qaybta wanaagguba uu shaqayn waayo oo qof alliba qofkii hadla iyo qof alliba qofkii cawdaba ee waxa weeyaan la yidhaaho askar baa u timiday askar baa qaaday waa la maxeeyey layidhi waa ayaandaraynteeda leegween maxa halkeenna la doonaya halkeen la doonaya inaan tegna annagu halkeen iska dhiibnaadey halkeen iska dhiibnaa walaalahayo kolkaas haddii qaybtii wanaaggaba dadka loo baadhayn waa nasiib daro waxaan leeyahay ee, cabdi ibraahim ogaas ee, waxa weeyaan anigu fideogiisaan daawado wax cayiga kama dhex maqal baahi baan ka dhex dareemayey ee waan gaajoonayaa baan afkiisa ka maqlayey saaka waxaa la sheegayaa inaa maatidii ubadkii iyo aqalkiisii waa la gembiyey baa la leeyahy arrinkaas aad baan uga soo hor jeedaa waxaan leeyahay anugu ayaandarro weyn baan leeyahay wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddee toole halkaasay maraysaa kii dalka u soo halgamay baa sidaa loo galayaaye iyo ma- magaacba iyo maamuus lahaaye soo inaan dagaal caddaysanna maaha haddee toole oon iska dhigna sheekooyinka yaryar ruwaayadahan iyo way dhammaatay haddii toole si kasta iyo dhinac kasta oo nalaga tusay soo inaan dagaal caddaysano maaha soo inaan is-abaabulno maaha marka haddaba oon tashanno oon tashanno haddii toole oon odhanno war seen uga kacnaa baashan kama kici karna haddii kale seen uga kacnaa haddii aan ilaahay ku xidhnaano haddii aan caadifad iyo xumaan aan iska dhowrno haddii aan ilaahay barinoon ilaahay keliyaata aan aaminno ilaahay keliyaata haddaan aaminno waxaan ogsoonnahay maalinta cadaaladdarri nolola kaca inaan ku dhiman karno haddaan dhimannana dee raxmaankii aan na ogaa inaan is ilaalinaynay ilaahay na ogaa baan u tegaynaa maalintaana so what ayaa laga cabsiya war dhimashada waxaa ka cabsooda ninka madowga wada ayaa ka cabsooda so annaga inaan ka cabsonno maanta aan u badheeri weyno xoolahayni in la qaato iyo dadkii lacagihii laga jaro inaan u badheeri weyno waxa keenay annagiina dhimashadaan ka cabsoonayna soo maa haa dee dee haddaba annagu aan isasaxno ha insasaxno lets talk with our god ilaahay aan la hadalno horta balaan fadhaysano clean ma yahay anugu haddaan clean ahaynna ha isclean garayno oon ilaahay laha sheekaysano odhanno ilaahayow icafi laakiin from today waxaan rabaa inaan clean noqdo cidna kuma xadgudbayo mana rabo inaan dad dhaawaco laakiin xaqayga ninka igu soo doonta iyo ruwaayadeeda inaan ku dhimanayo ismaaciil dadka hadda u xiran waxaa ka mid ah duuliyaha lagu magacaabo fu'aad yuusuf cali cumar yuusuf cali oo la dhashay duuliye fu'aad ayaa sheegay in ismaaciil cumar uu is hor istaagay socdaal uu doonayey inuu ku tago dalka jabuuti magacaygu waa cumar yuusuf cali sidaad u taqaaniinba waxaanan walaalnahay lieutenant fu'aad yuusuf cali duuliyaha xaqdarrida iyo cadaaladdarrida loogu haysto magaalada jabuuti hasaba haddee xabsiga gabood ku jira afar bilood imanka sidai caadadu noo ahayd in aanu iga wargeliye ahayd xaaladaha wax nagu soo biira maanta wax naga yaabiyey yaa igu soo biiray waxay ahayd maanta inaan baxo saacaddu kolkay ahayd sagaalkii habeenimo inaan montreal ka baxo ilaa iyo dooxa dooxa jabuuti tago waxaa dhacday anigoo airbortka isku diyaarinaya inaan tago in uu ii soo garaacay ninkii duty officerka ka ahaa airbortka montreal ee u joogay qatar airway wuxuu iga yidhi cumarow hayse soo cadubin waxba hayman aeroboortka kuma qaadi karayno jabuuti kuma geeni karno maxaa dhaco sababtee maxaa dhacay tikirkeyga waaniga goostay wax kasta waa ii diyaara buukinka waaniga online ka sameeyey buu gareeyey kolkaa yidhi waxaas ku dhan maaha dowladda jabuuti ayaa naga codsatay in aanan ku keenin jabuuti ama waxay yidhi haddaan ku qaadno wayna ganaaxayaan ama yoolese waddanka way naga saarayaan kolka annagu waxaan isnidhi kuma qaadi karno diyaaradda kala duwanta waad raaci kartaa laakiin kuma qaadi karno ismaaciil cumar ayaa in ka badan labaatan sano ku caweynaya dalka isagoo baahi iyo duruuf biday dad yar oo haysta dhul hodan ah oo istaraatiiji ah kaasi oo ku loolamayaan dalal shisheeye muddada uu xilka hayo waxaa muuqanaya inuu ku lug yeeshay faragelinta soomaaliya wuxuu u soo diray ciidamo calooshood u shaqaystayaal ah oo uu lacag ku qaato kuwaasi oo dhaqan xumo la yimid dalka فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
hagaagka raadiyuhu waa alfurqaan barnaamijkuna waa dhuuxa falastiiniyiinta ayaa si weyn waxa ay kaga carowdeen heshiiska ay gaareen imaaraadka iyo yuhuudda dad badan oo ka mid ah reer falastiin ayaa isugu soo baxay dhulka la gumaysto iyo meela iyo meelo kala duwan dunida waxaana ay gubeen calamada madaxda yuhuudda iyo imaaraadka carabta
رسالة الشعب الفلسطيني أن الشعب الفلسطيني لن يرفع راية الاستسلام الشعب الفلسطيني مستمر بالمقاومة والكفاح والنضال حتى إسقاط هذه الصفقات المشبوهة هذا العدوان على الشعب الفلسطيني هذا العدوان الثلاثي على الشعب الفلسطيني وعلى حقوقه وعلى مقدساته هذا العدوان التي تقوده الولايات المتحدة بالتعاون والتواطؤ والشراكة مع الرجعيات العربية رسالتنا لن نرفع الراية البيضاء ومستمرين حتى كنس هذا الاحتلال عن الأرض الفلسطينية
احنا رسالتنا في المسيرة انه هذا هو الاحتلال الصهيوني هذا هو القاتل هذا هو السالب لارضنا هذا هو المشرد هذا هو عدونا الرئيسي لكننا نقول للامارات العربيه المطبعه مع هذا الاحتلال نقول لها انت تباركين هذا الاحتلال وانت تدعمين هذا الاحتلال بعلاقتك العلنيه التي اعلنتها مع هذا الكيان الصهيوني لا بارك الله فيكم انتم عار على هذه الامه وعار على العروبه وعار على الاسلام نحن طول التاريخ والتاريخ يتحدث أعداء الأمة أعداء الشعوب هم الإمبريالية والصهيونية والرجعية العربية وأنتم يا شيوخ الخليج يا شيوخ ال... يا شيوخ ال... يا شيوخ الخيانه انتم اثبتتم بهذا الموقف ال... ال... ال- بالعلاقات مع اسرائيل ومع الكيان الصهيوني اثبتتم انكم انتم تقفون في خندقه وتقفون ضد الشعوب لكن الشعوب غدا الشعوب غدا ستلاحقكم وستدفعكم اثمان خيانتكم كما قال هذا الاحتلال الصهيوني وكما قال كتابه قالوا اخذنا كل شيء لدى العرب لكن لم يبقى الا الغضب غضب شعوبكم التي هي باقية هي التي ستلاحقكم وهي التي ستعاقبكم على قيادتكم على نذالتكم هذه kuwaas waxay ahaayeen qaar ka mid ah dadka falastiiniyiinta oo ka fal celinayay heshiiska guracan ay gaareen yahuudda iyo imaaraadka dadweynaha soomaaliyeed sidee bay u arkaan heshiiskaasi qaybta koobaad aragti ay dhiibteen dadweynaha ayaan idiin soo gudbin doona الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آه، إذا عطى الفرقان إيا شغاله هذا أيان سلام يا غورين صلاة مركان كسو كتبو هذان اسكو دايو إن شاء الله تعالى إنان وحكا إلى waxaan eh, heshiiska lagu sheegay eh, dhagarta iyo khiyaanada huwan ee ku kacday dowladda imaaraadka Eh, runtii eh, wax la yaable ma aha aniga aragtidayda wax la yaable ma aha waxaanay eh, ula yaab ulahayn Eh, meeshan nimankan khuwaanada ah khaliijka madaxda u ah ninkii aragti dheeraana bir hore u arkay waxa ay soo wataan kuwa imika fadhiya iyo kuwii ka horreeyeyba ninkii aragtida gaabnaa ee dadka aragtida dheer ka magaranaysa ka sokeeyena dee wuxuu joogaa xilli aan waxba magaranaysaen waxbaba aan la kala qarsanayn wax walba ay maanta ay badheer tahay baa muuqata nimankani inay gaalada dabadhiirfayaal u yihiin oo ay khiyaano soo wataan oo ay wadamada muslimiinta ay doonayaan inay gaalo u gacan geliyaan wax iska cadbahayd runtii tartan dhexdooda ah oo magaranaysa ay usoo kala tartamayaan ayuunbay magaranaysaa laislahayaa soo horeynaya waxaan filayaa arrinkaa maanta ah een, ay sameeyeen imaaraadku ay sameeyeen mid la sugayay buu ahaa meelkeeda ee dadka muslimiinta ee imtixaan bay ku jiraan imtixaankaana insha allahu tacaala way ka gudbi doonaan sidii ay horeba uga gudbi jireen caalam islaam markii koowaad ee magaranaysa lasoo weeraray ee dhulkiisa la gacanta lagu dhigay ma aha waxa weeye een, halganka iyo duulimaadku wuu socon jiray dadka muslimiinta ahina way ka bixi ji- way kasoo magaranaysa kasoo bixi jireen insha allahu kanna waa laga baxaya waxaan anigu isleeyahay nimankan iminka imaaraadka iyo sacuudiga iyo baxrayn iyo nimankan meesha fadhfadhiya anigu waxaan isleeyahay nimankan asal yuhuudi baa ku jira lianna waxa weeye een, yacni bareerka caynkana iyo safashada caynkana ee gaalada lala safan yahay ee loo kala dheereynayo gaalada ee yuhuuddii magaranaysa caalamu islaam een cadowga u ahayd ee qaadatay eh, dhulalkii islaam muslimiinta qaadatay khaasatan falastiin sida loogu soo kala dheereynaya magaranaysaa saaxiib looga dhiganayo waxaad moodaa dee inay magaranaysaa inay yuhuud asla yihiin baad moodaa Een, arrintaana shaki baa runtii igaga jira oo nimankani inay yuhuud laysu qariyey ay yihiin oo la doonayo inay dadka muslimiinta ah dhulkooda oo dhan iska daa falastiin ee muslimiinta een, ee bariga dhexe ku taal oo dhan inay u gacan geliyaan Een, niman doonaya bay u egyihiin waad aragtaan maanta waxaa een, falastiin maanta xaaladda ay ku jirto ilaahay baa u maqan subxaana wa tacaala maxaa diidaya dhulbalaarsigaas inuu sii dheeraado oo qoloba maalin ay kusoo birto berri sacuudigu yimaado baxrayn berri u timaado oo dabeedna een qolo waliba tiraha noo kaalay oo dabeedna een yuhuuddu taariikhdeeda waa xusuusan tahay inay magaranaysaa ay yidhaahdaan dhulkayagii baanu soo ceshanayna dhulkii laga soo kiciyay madiina iyo hareeraheeda iyo khaybar oo qalcadahoodii iyo maxaan sheegaa beerahoodii iyo waxoodii khariidadii weli ay ku taalo inay yidhahdaan waan soo ceshanaynaadoo dabeedna ay ilaahay maqadare ay ixtilaal geliyaan een, masjidkii nebiga calayhi salaatu wasalaam haddii xaaladdu maanta sidan kusii socoto wax diidaya ma jiraan dadka muslimiintaana waxaa loo baahan yahay in maxaan sheegay caqligoodu shaqeeyo oo ay fadhiga ka kacaan ayna ahayn difaacaan muqadisaadka dadka muslimiinta ah diintooda iyo magaranaysa dhulkoodaba ay difaacaan insha allahu tacaala ilahina waxaan ka baryaa subxaana wa tacaala gaalada issoo bahaysatay makrigooda ilaahay subxaana wa tacaala inuu iyaga ku celiyo dadka muslimiintaana ilaahay subxaana wa tacaala cisigooda iyo sharafooda ilaahay usoo celiyo cadowgoodana tuso intaasaan kaga baxaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنيقو مقعيقو يهي أبو حفص نينك لميلا وعن هالكان دونيا إنان أركتدي دان كديبتو برنامج كان كصابسا heshiiska ay wada galeen xal sugaha wadanka imaaraadka carabta iyo yuhuudda aragtidaydu waxaan odhan karnaa runtii waxa weeyaan waxay kutusaysaa uun xukuumadahan maanta jira iyo wadamada carabta ee maanta jira sida ay u yihiin dad gaala raaca oo u khidmeeya yuhuudda u khidmeeya wixii ay doonayaan iyo danahoodana u fushada Een, macnaheedu maaha markuu leeyahay xidhiir baanu samaysananaa xidhiir labada dan labada dal u dhexeeya in la samaysanayo laakiin macnaheedu waxa weeye in loo shaqaynayo oo loo adeegayo yuhuudda wixii ay doonaysana loo yeelayo dalka imaaraadka carabtu dalkaasi wax maaha runtii waa wadan waxa weeyaan hore u gacan galay waa jasiirad een, runtii fasaadka ka jira iyo dhibaatada ka jirta aad iyo aad ay u ballaaran yihiin ummaddii meeshaa joogtayna la fasahadiyey xukuumadda jirta waa xukuumad murtada alkaafira bilaahi alcadiim aanay magaranaysaa wax aanay ka jirin wax shakiya maanto dhaxal sugaha iyo ninkan lagu sheegayo waxa uu u mamnuucay uu diiday wax kasta oo shacaarkii diinta islaamka ayuu meesha ka saaray wuxuu banneeyey oo uu mubaax ka dhigay wax kasta oo ummadda islaamka fasahaadinaya dadka caynkaasi maaha dad muslimiina iyo aan lagu kadsoomin waa xukuumad waxa weeyaan maamul camiila u shaqeeya yuhuudda waxaan waxaa u samaynayaa oo oo u samaynaya yuhuudda ayuu ku raaligelinayaa Een, yuhuudda ayuu u shaqaynayaa u dabadhilifiyey maraykanka meel walaba uga shaqeeyaan wadan kastoo islaamoo la burburinayana qaybtiisu ka qaataa dalkaa yari waa dal runtii waa dal dadka maanta ka shaqeeyaan ay yihiin dad een, cadow ku ah islaamka een, u baahan yihiin in laga xoreeyo dadka haysta iyo ummadda haysta dadka caynkaasi runtii waxa weeyaan waa dad mus- bulshada muslimiinta dhib ku haya meel kasta oo ay joogaanna fasaadkaas ay ka wadaan yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun waxaan runtii dadka muslimiinta ah waan uga diganaa meesha waa wadamada maanta carabta dadka haysto inaan lagu tagmin inaan loo qaadanin dal is- dad islaama inaan loo qaadanin xukuumadaha maanta ka jira xukuumadaha islaama inaanay ahayn inay yihiin dad aan shaqo ku lahayn diin dad aan shaqo ku lahayn islaam inay yihiin dad yuhuuda u shaqeeya inay yihiin dad yuhuuddu danahooda u qabta een, waa iska caddahay way ka muuqataa hadaladooda iyo ficilkooda laga arkaa waxay samaynayaan baa laga arkaa marka ummadda muslimiinta ah waxa la gudboon inay ogaadaan madaxda meesha ka jirta aanay muslimiin ahayn iyagaana ka xun runtii yuhuudda sidaasaan ayaan u- uga digaya aniga iyo cid kastoo dadka muslimiinta ah wabilaahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu barnaamijkan wax cusub maahan kolley waa waxay iska dacdaacayaan waa gaalnimadooday muujinayaan waa gaalnimadooda aanan banaanka ay la tegayaan oo calaashaan la qarinaynin waxaa ceeb ah gaalkii ma tanaasulin adoo ah qof muslim sheeganaya waxaad rabtaa inaad mansiladii gaalka tagto haddana aad tidhaahdo qofkii muslim ah ama diinta ilaahay aan rabaa inaan la diriro waa waxaan soconaynin ilaahay subxaana wa tacaala cid la dagaalami karta ma lahan ilaahay subxaana wa tacaala cid nuurkiisa damin karta ma lahan ilaahay subxaana wa tacaala waa caddeeyey kitaabkiisa inuu isaga difaacanayo ummadiisa iyo addoomihiisa saalixiintaan isaga inuu difaacanayo calaashaan uu ilaalinayo yuriiduuna liyudfi'uu nuura allahi biafwaahihim wallaahu mutimu nuurihi walow kariha alkaafiruun marka waxaan ilaahay subxaana wa tacaalaa ku mahadsan yahay gaalo maanta iskaashigoodan ayaga ay iskaashanayaan kooda qarsoon oo asagu bannaanka muslimada ka muuqsana iyo kooda soo bannaan baxsaday intuba waxaa ilaahay mahadiisa in aysan tabar iyo towfiiq iyo talo midna inaysan iskugu imaanayn oo meel hadday iska waafaqaan meelay ka bannaan tahay gaalkaani ma aaminsana ninkii diintiisii soo faaruqay maanta inuu isaga wax taraayo laakiin inuu ku adeegto oo maxaan kuu sheegaa intii yaroo asagoo uu ka helaayo waxa uu ka damcaayo uu ka helaayana inuu ku adeegto maalinku dantiisa ka gaarana gacantiisaba inuu ku dilaa laga yaabaa ama isaga naftarkiisa inuu hadhowdii gadaal uga soo noqdaa laga yaabaa marka ilaahay subxaana watacaala danta uu ka leeyahay isagaa yaqaana dadkan ilaahay subxaana watacaala ummaddiisa haka badbaadiyo ilaahay subxaana watacaala ummadaa ku siran ma aqaana dadku meeshay la'yihiin ma indhahay la'yihiin ma dhagahay la'yihiin kolley ma ahan indhana kuwii wax lagu arkaa kuwa banaanka yaalla ma ahayn caqligii iyo maxaan kuu sheegaa ilaahay subxana watacaala wuxuu leeyahay فإنا لا تعمل أبصار ولكن تعمل القلوب التي في الصدور إلهي سبحانه وتعالى أرجعنا مطره إلهي عقلنا مطره عقلنا واكي على الله غبقه إيه maxaan ku sheegana araguna waa kii lagu garto xaqa maqalkuna waa kii lagu maqlo waxa wanaagsan iyo khayrka ilaahay subxaana watacaala xaggiisa ka yimid ilaahay subxaana watacaala yuhuud iyo nasaaro iyo kuwa daba ordaayo ummadda muslimiinta horboodayo madaxaan u nahay leh ilaahay waxaan ka baryaynaa ilaahi weyne waaxid ahay iyagu way ka maarmeeneen ilaahi subxana watacaala inuu ka bedel qaato ummaddiisa inuu ka badbaadiyo dhibka ay la maagan yihiin insha allahu tacaalana waa xaalkii ilaahi subxana watacaala ummadu noo soo saaray maanta malihin yaa maxaan kuu sheegaa dadkan u taagan ilaahay ummada u taagan kitaabkiisa inay difaacaan oo iyaga hor taagan mana kusoo dhiiran karaan adduunka maalinkii dagaalkan la bilaabayay oo saraha maraykanka la galayay wixii ka dambeeyey iyaguba way u jeedaan inuu dabku holcaayo oo wadamadii dunida muslimiinta dhammaanteed maanta uu jihaad ka socdo waxaa wax lala yaabo ah iyadoo hal wadan oo afghanistan iyo wixii kaleeto markaas ilaahay subxana watacaala garanaya yar oo aan indhaha markaas aynan qabanaynin jihaadka uu ka socdo ay bilaabeen meesha laga haystaa inay afghanistan tahay markaasay iyagii ku duuleen markaase ilaahi subxana watacaala wuxuu ka dhaliyey inta maanta jihaadka uu ka socdo dagaalkii uu maraykanku kula duulay afghanistan فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gabagabada barnaamijka ayaan ku siqaynaa iminkana madaxweynaha dowladda federaalk ayaa maanta hortagay baarlamaanka waxaana u jeediyey khudbad siyaasiyiin badan ay ka falceliyeen waxyaabaha ugu weyn ee uu sheegay baarlamaanku iyaguna ay jeclaysteen waxaa ka mid ahaa in uu yidhi wixii aan kala soo laabto shirka dhuusamareeb halkan ayaan keeni doonaa oo waan idinku soo celin doonaa mudanayaal iyo marweyne sidaad la socotaan maanta oo bishii shan iyo toban ah waxaa lagu ballansan yahay in laysugu noqdo oo laysugu tago magaalada dhuusamareeb si dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu ay uga arrinsadaan hanaanka doorasho ee dalka lagu hagaayo taasoo aan ku rajaweynahay inuu noqdo mid sii horumarinaya geedi socodka dimuqraadiyaddeenna ee dalka iyo in awoodda loo celiyo shacabka soomaaliyeed si ay u doortaan xildhibaanadooda iyo madaxda ay rabaan inay ku aaminaan hoggaanka dalka madaxweynaha mas-uuliyadiisa ugu horraysa waa ilaaliyaha dastuurka iyo sharciga dalka u degan waa isagoo weli ka shaqaynaya siyaasadda laakiin mar walbaba aasaas waxa u ah sharciga iyo dastuurka in la ilaaliyo waxaan mar kale idin caddaynaya bacdamaa aad tihiin codka shacabka oo aad matashaan ummadda soomaaliyeed ayna tahay inaan baranno golahaani wuxuu wakiil u yahay dowlad goboleedyada wuxuu wakiil u yahay shacabka soomaaliyeed go-aankaa gaartaanna waa in dalka oo dhan laga aqbalo waa sida caalamku u shaqeeyo waxaan idiin caddeynayaa inaan halkan aan ku soo celin doono heshiis walba oo aan la gaarno madaxda dowlad goboleedyada si aad kaalintiina dastuuriga ah aada uga qaadataan kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdilaahi farmaajo haddaba qaar ka mid a xildhibaanada ayaa ka aragti dhiibtay khudbadda farmaajo runtii waxaan rabaa inaan halkan ka sheego saddex sane ee barkii la soo dhaafay madaxweynaha wixii laga sugaayey ee ahayd inuu dalka ka qabto saddex arrin oo asaasi oo ugu muhiimsanaa midna waxba lagama qaban qodobkii koowaad wuxuu ahaa in madaxweynuhu uu shaqo ka qabto dastuurka dalka waxaad ka warhaysaan in dastuurkii dalka uu sidiisii qabyo u yahay ee kii ku meelgaarka ahaana uusan madaxweynuhu inuu ku tunta ma ogiye uusan maalin gelinkeedna ku dhaqmin qodobka labaadna wuxuu ahaa in ciidamo isku dhafan oo ciidamada qalabka sida la dhiso ee oo heer dowlad goboleed iyo heer federaalba looga heshiiyey ayadana ee, madaxweynuhu muddadii lasoo dhaafaba wuxuu ku mashquulsanaa ciidamo habeenkii eeraboorka aadacadda laga dhoofiyo habeenkii laga soo dejiyo habeenkiina howlgala eritreyana lagu soo tababaro ee asagoo iska baalmaray sharcigii lagula soo heshiiyey london ee ahaa in ciidanka qaranka lagu dhiso ee runtii ayadana ayaan darro kaloo weyn oo dalka soomaaliyeed haysata weeye qodobkii saddexaad oo madaxweynaha laga filayay wuxuu ahaa doorasho heer federaal ah oo loo dhan yahay in la qabto ee, madaxweynuhu laba kun iyo labaatankii ayuu wuxuu ku soo baraarugay in wakhtigii ka dhammaaday ee, asagoo intii hore ka fakarayay sidii doorasho maren habaabina uu dadka uga dhaadhicin lahaa doorashadii maren habaabintaa hadda markii socon weysana madaxweynuhu wuxuu ka shaqeeyaa sidii uu extension u heli lahaa ama wakhti ugu darsan lahaa ee, khudbadiisa maantay waxaa aad iyo aad uga muuqatay beerlaxawsi ku saabsan xildhibaanada madaxweynuhu hal maalina baarlamaanka ma ixtiraamin hal maalina xildhibaanada ma ixtiraamin hal maalina uma soo laaban hal maalina go'aankooda uma baahanin ama ma tixgelin inuu maanta dhuusamareeb ku shardiyo uu yidhaahdo wixii dhuusamareeb ka soo baxa ayaan keenayaa baarlamaanku wuxuu eg yahay doorashadiisa waa laga wada warhayaa nofembar nofembar heshiis siyaasadeed ma ogiye wax kale oo looga gudbi karaa ma jiraan heshiiska siyaasadeed wuxuu yaalaa dhuusamareeb madaxweynaha waxaan u sheegaynaa inuu dhuusamareeb tago hadda suu sheega waaba u socdaahe wixii intaas ka soo haraa waa iska warbadi ee, iyo beerlaxawsi iyo wakhti kororsi cid yeelaysana ma jirto Eh, maanta madaxweynaha waxaa loo ballansanaa in eh, uu warbixin ka siiyo golaha shacabka arrimihii doorashooyinka iyo shirka dhuusmareeb eh, meesha uu marayo fayskiisii saddexaad oo hadda maanta inuu furmo ay ahayd iyo fayskii labaad oo lasoo gana- gunaanaday inuu warbixin ka siiyo golaha shacabka sida aad ka waraysiin madaxweynaha maanta iyo khudbadiisii waxay ku salaysneed heshiiskii baydhabo oo madaxweynuhu uu sheegay iyo sharcigii doorashooyinka doorashadii lagu soo heshiiyo qof iyo cod hay-adda fulinta ama laanta fulinta oo madaxweynuhu mas-uul uu ka yahay iyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka markay dhuusamareeb iskugu tageen runtii inay suuragal noqon weysay in la dabaqo oo arrintaas ay meel marto sidaas daraaddeedna loo ballamay hannaanka kale ee doorasho ee soomaaliya inay u gudubta ay tahay in dhuusamareeb looga wada hadlo fayska saddexaad ayay ballantu tahay oo shan iyo tobanka bisha loo ballansanaa madaxweynuhu wuxuu sheegay marka maadaaba shuruucdii ore loo soo ansixiyey iyo sidoo kale heshiiskii baydhabe ee doorasho qof iyo coda dalka inuu aado ay suuragal noqon weysay in loo ballamay fayskan in laga wada hadlo doorashada dalka ka dhici doonta qaabka ay noqonayso in laga heshiiyo moodalkeeda ayna u ballansan yihiin hadda inay dhuusamareeb isugu tagaan fayska saddexaad wixii ay ku soo heshiiyaan oo heshiis ay soo qaataan golaha baarlamaanka in lagu soo celi doono sida madaxweynuhu uu sheegay taasoo micnaheedu ay tahay in ay meesha ka baxayso runtii doorashadii qof iyo codka ahayd ee xilligeed in lagu qabtay ahayd waxaa hadda loo gudbana ay tahay fays kale oo ah doorasho heshiis lagu yahay oo wakhtigeedu ku dhici karto ayadana la qabto maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa intaa kadib u duulay magaalada dhuusamareeb halkaas oo ay caawa ku wada sugan yihiin madaxweynayaasha maamulada koonfur galbeed iyo hirshabeelle madaxweynayaasha puntland iyo jubbalandna waa ay ka maqan yihiin goobaha ay ka taliyaan oo dalka dibaddiisa ayay ku maqan yihiin lamana oga inay shirkan ka soo qaybgelayaan farmaajo waxaa haysta cadaadis siyaasadeed oo aad u xoogan kagana imaanaya waxaa loogu yeeray beesha caalamka maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa muddadii uu xilkan hayay waxa uu cilaaqaad toos ah la yeeshay abiy axmed ra-iisul wasaaraha etoobiya xildhibaan cabduqaadir jirde oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka somalilan maanta waxa uu fashilay war ku saabsanaa qorshe abiy axmed uu farmaajo ku geyn lahaa magaalada hargeysa somalilan madaxdooda waa ay kulmeen waxaana ay qorshaysteen in ay bahdilaad xun kula kacaan farmaajo haddii uu tago hargeysa laakiin taa ma dhicin xildhibaan cabduqaadir jirde oo baarlamaanka somalilan ka tirsan ha noo sii ambaqaado wixii xilligaa ay ku heshiiyeen maanta abiy mid baan idiin sheegaya bustihiisii meel kale u dhigtay aniga waxay igu naxdin badnayd lixdii iyo barhkii baa laygu soo dhifto madaxweynaha idin doonaya waa unusual meeshii baanu nimi teleefonkii baanu ag fadhinaa wasiir iyo muusaf teleefonkii ag waxa waxa soo socda abi iyo iyo iyo farmaajo simple as that teleefon buu qabsaday madaxweyne waanu soo soconnaa hargeysaanu ku soo soconnaa waa disaster ya tale waxaanu ku gaadhnay markaa dee hadduu hawada soo galo lama celin karo you can't oo dee protocolku ma ogola diyaarad ku kicdhisay ma haysidba marka ha yimaadeen sidee loo maaraynayaa calankii etoobiya iyo roogii casaaba waa la qaaday ciidamaa la geeyey waxaa la farmaajo aanu diyaaradda ku yarhayno kani ha soo dego salaantaa kula qaato farmaajona odayaal markaa diyaaradda ka soo dejiyo v i b da geeya ilaa waa madaxweyne soomaaliyeed kulleyba dee inaynu karaamada ka qaadno rag baa yidhi halkaa laga celi warcelin kari mayna ya ilaa dee at least wuxuu huwan yihin dee magac soomaaliyeed ummad badanoo somaliland joogtaa baa inuu noocaysaba marka isagana odayaal haasaawiya ha loo geeyo marka dhammaysataan adiga iyo abiina salaan ugu tago soo salaan oo waxaad tidhaa walaal waan ka xumay inaynaan dee waqti kuu helin maanta diyaar kuma helin mar kale horta diblomasigii regionku waa kaa lixdii iyo barhkii ilaa kowdii baanu istaan bay ahayd markuu nairobi ka soo kacay ayaa naloo sheegoo layidhi maya airspace-ka xaggaasuu lexday horta diblomasiga regionku waa kaa etoobiya bustihii meel bay dhigatay farmaajana dhabarkuu ku siitaa bigii baa kuu xambaarsan yahay waa ka eritrea la tegaya waa kaa jabuutigii noorgaraynaya eritrea oo jabuuti dhul ka haysata oo maxaabiis ka haysata ayaanu xataa dekeertasi u yeelan odhan walaal iga raalli ah oo nin baa i wato waanu tegaya eritrea ma odhan wuxuu ku wareelay inuu eritrea jooga ninkaynu wax ka doonayna inuu la macaamilaynaa waa ninkaa weeye wax waliba la sahlan yihiin wax meesha yaala mayt markaa dadkaynu la macaamilaynaa ninna waa ninkaa dhabarka u sitay ee le hargeysaan imanaya ninkaas ay keenaya فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
gabagabadii cumar filish gudoomiyaha gobolka banaadir waxa uu sheegay in doorasho qof iyo cod ay ka dhici karto dalka soomaaliya isagoo ku aragti ah farmaajo dowladda soomaaliya ee anigu aan ka mid ahay oo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uu madaxweynaha u yahay waxay ku adkaysanaysaa soddonkii sano ee dowladdii kacaanka markay dhacday kadib mar war- mar walba waxaa la isku dayayey in dowlad la dhiso dowladahaas la dhisaayana waxay ku imaanayaan doorasho dadban doorashada dadbanna dastuurka nooguma qoran ee waxaa ku qoran doorasho dadweynuhu ay soo dooranayaan madaxdooda sidaas darteed dowladda hadda joogtaa waxay ku adkaysanaysaa inay suuragal tahay doorasho qof iyo cod ah in la qaban karo anigu waxaan aaminsanahay gobolkan banaadir ee hadda annagu aan ku nool nahay oon mas-uuliyiintiisa ay aanu nahay hadda meel kasta oo ka mid a in doorasho lagu qaban karo haddii aragtidaas aragti ka duwan adinku aad qabtaan oo nabadgelyo xumo aan doorasho loo qaban karin ay jirto adinkaa ii sheegi doona madaxda soomaaliya marka ee hadda joogta oo madaxweynuhu uu kuw ka yahay wuxuu ku adkaysanayaa doorasho qof iyo cad cod ah oo ah tan dastuurka noogu qoran inay dhacdo waa fahamtaa marka qofkaad adigu gacantaada ku doorato niyadaan kula shaqaynaya laakiin qof aadan adigu dooran oo lagugu qasbay ama yaan lagugu qasbin uun la iska keenay adiga yacni dareen ku joogaa tahay dareen ku joog ayaa tahay فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا
guud ahaan dhegeystayaal barnaamijka dhuuxa caawa waanaga intaa dhammaanteena waa fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي لدين عظيم هو السامي فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظالم